Magaalada Hobyo waxaa gaaray ganacsato reer galmudug ah oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibadiisa, iyagoo u kuurgalaya fursadaha mashaariicda dekedda Hobyo oo dhismaheedu dhowaan bilaabanayo. Mas'uuliyiinta degmada iyo bulshada ayaa si diiran u soo dhoweeyay, iyagoo la filayo in shirar lagu dardargelinayo maalgashiga iyo horumarinta Hobyo la qabto maalmaha soo socda.
Dhammaan waxaan idinkaga mahad celinaynaa guddoomiyihii hore ee degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale, guddoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo, agaasimaha, maareeyayaasha, ganacsatada kale, dhallinyarada, saxaafadda, gabdhaha. Waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhowaynta ah aniga iyo waftigayga degmada booqasho ku yimid aad nugu soo dhowaydeen.
gudoomiye maxamuud maareeyayaasha maareeyihii hore maareeyaha garoonka iyo maareeyaha dekedda iyo ku-xigeenkiisa mas-uuliyiinta maamulka odayaasha dhaqanka guddoomiyaha shirkadda hobyo wan abshir aadan dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda soo dhowaynta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib een, mudana guddoomiye ku soo dhowow degmada hobyo sharafay noo tahay inaad maantay een, hobyo inaad soo siyaarataan oo timaadaan een, guryihiinni yaan idinku soo dhowaynaynaa ee dad ku cusub deegaanka maahidiin een, shirkadda aad madaxda u tahay oo sida meesha markhaatiga een, dadka ay u jeedaan cad een, waxa ay fursad u noqotay dadka deegaanka dad badanaa shaqo abuur ka helay dad badanay fursado ganacsi u noqotay Ee, shirkaddaada waxaan uga mahad celinaynaa hal abuurka aad la timid adiga iyo raggaaga deegaanka waxay u noqotay maalgelinay u noqotay dad badanoo shaqo la'aan haysana shaqo ayay ka heleen marka waxaan idin leenahay soo dhowaada deegaanka deegaankiinni waaye guryaad ku leedihiin hanti badanaa idinka taalla dadkeedaad ka mid tihiin insha allah waxaan idinka rajaynaynaa in maalgelinta iyo horumarinta deegaanka aad sii laba jibaartaan sida aan dareemaynana waxaad u socotaan qayb ayay ka tahay marka kelmadaheenna waa soo dhowayn